daliisha dadka deegaanka ah oo u badan laftoodu qaybay ku leeyihiin waxaan arkay waxaa weli magaalada ka shaqaynaya suuqa neeraxer joogta ayaa weli magaalada ka shaqaynaya mubaa lagu kala iibiyaa fasaadtaa lagu kala iibiyaa ninka ganacsadaha iska dhigaya oo xaafadda dibna ama suuqyadaas ragga iska leh waxay hubkaas gacanta u gelinayaan waa nimankan isku qarxinaya ama dilaya xaruurtooda iyo haweenkooda haddana isaga lacagta uu ka qaato gurigu ku dhisay lacagta uu hubkaan ka bixiyo guriga uu ku dhisay iyo asagiiba waa la isku qarxinaya anu marka waxaan isleeyahay meeshaan waxaa ka maqan dadka deegaanka horena waa u sheegay dadka deegaanka ah dadka deegaanka way way yaqaanaan tobankii qoys oo meel degan inta ku dhil jirta way yaqaanaan odayaasha culimada cuqaasha dhallinyarada haddii magaaladan ay goostaan magaalo noole ka jirto inay ka dhigaan waxay ka qaban karaan dadkooda ah farakutiriska hortaagan nolosha intii badnayd hortaagan qabiil aan aqoonin iyo qoys aan aqoonin oo magaaladan degan ma jiro dadka waay marka marka arrintaas waxaan isleeyahay taxadar xumo dadkoo dhan mataqaana xagga dawladda ha u badato xagga mataqaana mas-uuliyiinta ciidamada iyo amniga iyo fasilitiga ha u badato laakiin dadka deegaanka degan waa inay magaaladan ka dhigaan sida magaalooyinka kale